xafladda furitaanka tartanka qur-aanka kariimka muasasada almanaar ee magaalada baydhabo kaasoo loonqowaday ardayda dugsiyada ka baradayeen qur-aanka kariimka waana sanadkii lamaada si korlaanka qaada barashada iyo akhriska qur-aanka munaasabadun iyo walibaa ku qeyb galaya maamulka muasasada culummada bahda walbarashada waalidiina ganacsatada madax ku-dareerta wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta iyo bulshada qeybashe shildubanga macalin cabdiraxmaan maxamed ibraahim oo ee maamulaha muasasada almanaara ayaa ballanqaaday in sanadkuna bii doona qarash oo kabahowa tartanka oo dhanaa soddon kun oo doolara
dhalinyarada oo muasasada dad dhalinyaro ahoo oo deegaankan dhaladeenoo enerji badan lehoo diintana fahmeemo may sida hodhaya sheekh nuur khayr alasiawsburaaraji ini may laraayo enerjiyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala korweelowja inay geliyaan dadka geeg adduunyada rogaan dadkii noo horreeyeen dadkii diintun ilaahay hoolaha galladeen yaa may laraayo adduunya aakharaha faa'iideen sinadka hataa dareer haddii ilaahay raalka nagada insha allah soddonka kun oo doolar anin biidoon haddii ilaahay lankal mal weydiidoon insha allah taasay qaadaasa soddonkaas kun oo doolar sinadka hataa socda haddii ilaahay ustaad muxdiin shariifa gudoomiyaha midooda iskuulada baydhabo ahna maamulka iskuulka macrifa iyo ustaad cabdirasaaq isxaga buule maamulaha elif biyu college yaa ardayda ka dhiirigeliyana iyo dadaasho lama jibaarana islamarkaana iyo hadhawaayana tartanka ardayda lanqowadaya kulunkan useye kulun eedan qiimo badan oo lanka talagalay in lanka wiinaye lanka korweela kalaamkii allah subxaanahu wa tacaala unuuna insha allahu tacaala arantiyeedee insha allahu tacaala may rajeyn inuu qeyb ku nagana waana ka faraxsana insha allahu tacaala may si gaara meelunku mahadnaga faday shaweys cabdullahi ibraahim oo runtii walwalba oo khayrka ee mu'asasan ah dhinacyo badanna waa ku aasaasay geekana taabageliyey martigeliyey tartan aqooneedka tartankan qur-aanka kariimka hoolkan quruxda badanna sii oo nkadeeqiisuna mahadgaarayaan mahadnagaana eedanan mahad musaabaqada qur-aanka yeelata wal dareemo kora runtii dad badan ku hadale meesheenaas ahdaafteena ku mid aha in rusuuq xifd lqur'aan ama in qur'aanka la xifdiye yeesheenaas saas oo kale maca tajwiidi in laka xifdiye saas oo kale meesheenaas in bulshada yeen dhagtanta ama tartanta in qur'aanka la barado waa la wiinay muhiimada musaabaqada yeelata may ku mid aha in culuumul qur'aanka ama tafsiirka iyo xifdinta lindegdegayaa ku mid ah biniaadanka maraaxila maray maraaxil usmaroomeetaa mar may jartee waqti usahaaya tamar usahaaya laakiin hanti usan hayn ama lacag hayn agaasimaha guud ee wasaaradda diintiya oo qaafta koonfur galbeedda sheekh mubaaraka iyagu hadalay welibana usii kooban kuma hadnagay maamulka mu'asasada culummada iyo jaamacado masaajido gacan winya kujaysidana qabashada iyo qabanqaabada tartanka xaqiiqatan sanadkan way sii codsatay si khaase wasaaradda ku codsatay inuu madax binaanata tartanje in iyo gaar nagata oo qobata linkadarna walaayada ama dowlada koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda si khaasmadax wayla door bidnay codsigii iyo codsadeen inuuna lafooliyna oo furudaayaan qobadan tartankii qur-aanka mahadbileerigaan kajeediyaan tartanka qur-aanka kariimka almanaar ee magaalada baydhabo ayaa maalmo ugu socdo doonana iyadana gudiga qabanqaabada tartanku meelo shaelduwan la qosheenay waana sanadkii lamaad ee dowlada koonfur galbeed iyo kaalin fayla ku qaadatay qabashada tartanka